waxaan jecelahay inaan laba eray ka idhaahdo maadaama halka soo taagay wadiga aynu ku noolnahay ee siyaasiga ama run ahaantii ma doonayo inaan cidna maago laakiin wax dadkeennaa ama dadka xukuumadda ah dadka somalilaanda dadka dawladda dadka ummadda ah dadka shacbiga dadka qaranka ah ayaan doonaya inaan ka hadlo waxa inteennaa waxaa isku xidhaa ee dabta ah ee naga dhexeeya waxa weeye sharciga aynu ku wada noolnahay ee ku wada dhaqan waxaan dareemayaa waxaan arkayaa waxa babaanahaydu muuqanaya maalinba maalinta ka dambaysa in aada moodo in sharcigii xagga dambe laga laalayo la furayo waxaa og tihiin bilaha dambe waxa dalkeenna ku soo biiray oo cusub oon hore loo arki jirin dhacdooyin marka dadka aqoon-yahanka ee siyaasadda defaaleeya ay wax ka sheegayaan muujinaya calaamado cunxulooyin ku soo socdaan kuwaasoo ah isku day ama dilal siyaasadeed ama isku dayo dilal siyaasadeed way dhacdaa adduunyada way ka dhacdaa siyaasadda waa la isku dilaa laakiin meel baan dadka bini aadmiga oo dhami meel bay uga soo wada jeedaan in qof ra'yigiisa iyo mowqifkiisa siyaasiga wax lagu yeelo ama lagu dilo dadku meel bay uga soo wada jeedaan innaguna sharci baynu kaleen hore umay dhici jirin waa wax cusub nasiib daro saddex kiis oo saddexdii kiis ee arrintaa kusaabsana saddexdiiba meel bay dabada la galeen halkii sharciga laga ilaalin lahaa halkii sharciga laga dhowri lahaa halkii haddii bay nabadgelyadu dee inagu haysay haddii la maayo gacanta inagu waa ogtihiin nin xildhibaana ayaa ku dambeeyey oo laisuday isuga dhexisay lagu dilo ninkii dembigaa galay iskadaa in la soo rotay interviewuu bixiyey oo u siiyey media oo u ka hadlay sida awoogu dhaceen weligeed ma dhicin taariikhdan dembiile dembi gala interview bixiya dirci baa lagu soo rotay waa xidhan yahay weli maxkamad lama keenin ninkii askari buu ahaa ninkii u dhacay hubaab madaxa soo duubtay ee dugtoola dablo dhacay ee damcay inuu laayo ninka editarka iyo muxufiinta askari buu ah waa la qabtay mudduu xidhnaa waa la sii daayay bilaa maxkamada ninkii gudoomiyaha xisbiga gudoomiye xisbiga gudoomiye xabadda halka galay isla hortaagay ee ilaahay ka baajiyey askari madaxtooyada ka hor buusan ilaa hadda lama hayo intuba waxay muujinaysaa inaan xukuumaddu doonayn raggii dambiyadaa galay in la soo qabto waayo dee ma dhici karto nin magaalada jooga nin magaalada jooga oo dembiga noocaasa galay oo la waayi karaa ma jiro waxaana hubaala loogyahay oo laga warqabaa oo magaaladooda muxuu udhuntaa inuu magaalada joogo waxaan leeyahay madaxweyne sharciga waynu ku wada nool inaad ilaalisaanoo wax kaaga jistoonigaa adiguna weliba dan guusiiya waayo awoodda madaxweynenimadu wax kale kuma dhisnaa sharciga kuso maaha sii afweyne ee taankiga iyo qoorga iyo xubadda iyo xoogga ku dhisnay nina uma baahnayn afweyne xoog baynu u qabsaday oo dalka labaatan sana ku hay sharci baa ku hastaado sharci baad madaxweyne ku tahay sharci baanu amarkaaga ku qaadanaynaa sharci baa ummadda hogaaminaysa sharciga haddaad laaso madaxweyne iyo wax kale toona ma jiri doonaan waxaan ugu baaqaya ummadda sharciga inay dib ugu soo noqoto dadka xuquuqdooda inay ilaaliso xisbiyada mucaaradka ah iyo muwaadiniinta xuquuqdooda sharciga ah inay dhowrto haddii ay taasi dhici weydo haddii ay taasi dhici weydo waa la yaqaanaa waxa ka dhasha wax qaanuun baa ka imanaya sharciga haddii lagu tunto sharci darur baa ka dhalata waxaan ugu baaqaya xukuumadda mar dambe iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad sharciga waynu ku wada nool weliba iyadaa kusii nool ha ilaaliso